asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh hawda nagala xidhiidhaay meel kasta oo aad dal iyo dibadda naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somaali d sbr news dt com kuna soo dhawaada warar wixii dal iyo dibadda aan idinka haynay habeenkan caawa oo idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan warkana waxaa aawa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada qodobadan caawa idiin haynana waxaa ka mid a dowladda itoobiya oo hakisay howlihii shaqo ee xafiiskeeda hargeysa iyo sababaha loo aaneynayo arintaasi waa nasiib daro in maanta ay madaxtooyadu la wareegto howlihii sharci dejinta dalka saasi waxaa yidhi xildhibaan reyte oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga soomaaliya oo adhis ababa kaga qaybgelaya xal uhelidda mashaqada ka aloosan dalka koonfurta suudaan madax ka socota xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan soomaalida ee ansom oo maanta kormeer xoogogaal u noqosho ah ku tegay qaar ka tirsan xabsiyada magaalada muqdisho akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xiriidhaay intaas waa qaar ka tirsan war wixii aanu caaweydii haynay oo kooban haatanna kusoo dhowaada isagii oo fidsan warar hordhaco oo soo baxaya ayaa tibaaxaya in dowladda etoobiya xidhay xafiiskeedii socdaalka ee ay ku lahayd magaalo xuduudeedka taguwa jaale halkaas oo sida la sheegayo ay ku cadiba yihiin dadweyne doora oo safaro xagga dhulka ah ku tegi lahaa dalka etoobiya xoguhu may faahfaahin sababaha rasmiga ah ee etoobiya u xidhay xafiis socdaalka ee ay wajaale ku lahayd sidoo kale waxaa safaaradda sidoo kale waxay safaaradda etoobiya ku leedahay hargeysa hakisay bixinta fiisooyinkii ay siin jireen dadka u socdaalaya dalka etoobiya geeso kale xogo dheeraada oo qurbajo ka heshay ilo kale oo la xidhiidha xidhitaanka xafiiska socdaalka etoobiya ee magaalada wajaale ku leedahay ayaa sheegaya in etoobiya ka shakiday ciidamo aaraaryuda u badan oo maalmihii u dambeeyey lagu daadgureynayay gobolka gebile iyo deegaano la xidhiidha iyadoo etoobiya ka shakiday waxaa ciidamadaasi meeshaas ka baadhayaan inkasta oo xogo kale sheegayaan in ciidamadaas meesha loo geeyey si loo baajiyo socdaal la filayay in muuse biix cabdi uu maalintii sabtida ahayd ku tegi lahaa magaalada gabiley dhanka kalena qaraxii u dambeeyey ee dalka jabuuti ka dhacay ayaa si badheela ay dowladda jabuuti u shaacisay in dadkii qaraxa u geystay jabuuti ay ku dhowaad muddo bil ah joogeen magaalada hargeysa ilaa hadda xukuumadda siinaanyo kamay jawaabin eedeyntaas iyadoo mar walba farta lagu fiiqayo xubno wasiire ah oo argagixisada la shaqeeya dhowr maalmood ka hor ayaa ciidamada sirdoonka maraykanka u degeen dowladda etoobiya inay iska ilaaliso qaraxyo la rabo in lala beegsan doono taasi oo ah sababaha u waaweyn ee keenay issocdaallada xagga somalilan ka imanaya ee dhulka la hakiyo iskusoo wada duuba xukuumadan ayaa ah tii ugu horreysay ee looga shakiyo xubno argagixiso oo ku jira golaha wasiirada iyadoo ay horena u sii daayeen xubno argagixiso u xidhnaa markii ay xilka la wareegeen sanadkii labada kun iyo tobankii dad badan oo arrimaha caafimaad iyo howlo kale u tegi lahaa dalka ethoobiya ayaa arrintani walaa xor leh ku abuurtay xildhibaan ibraahim jaama cali oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ayaa ku eedeeyey madaxtooyada ee somalilan inay gebi ahaanba la wareegtay shaqadii ay u xil saarnaayeen baarlamaanka somalilan ee ahaa dejinta xeerarka iyo jaangooyta shuruucda dalka waxaana uu tusaale usoo qaatay xeerka diiwaangelinta muwaadinka oo uu sheegay in laga soo curiyey madaxtooyada somalilan haddaba warbixin aanu arrintaas idinka diyaarinay xildhibaan ibraahim cali jaamac reyte oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ahna gudoomiyaha gudida arrimaha gudaha iyo difaaca ee golaha wakiilada somalilan ayaa maanta mar uu qaar ka tirsan warbaahinta somalilan ugu waramaya xafiiskiisa magaalada hargeysa waxa uu xukuumadda ku eedeeyey gaar ahaana madaxtooyada inay la wareegtay xeerarka iyo sharci dejintii ay u xil saarnaayeen golaha wakiilada somalilan banka ayaa waxa uu tusaale u soo qaatay xeerka diiwaangelinta muwaadinka oo madaxweyne siiraanyo uu saxeexay dhowaa xildhibaan reeje oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan waxaan ku tilmaami karaa nasiib daro in madaxtooyadu ay la wareegto maanta hawshii xeerdishinta beryahaba waan maqlaynay wasaaradda daakilweyne wado wax la yidhaahdo diiwaangelinta madaniga waxaan filaynayse in xeerkii diiwaangelinta madaniga golaha la keeno si loogu ansixiyo diiwaangelintana lagu dhaqo maxaan ku dhahdaa xeerkaas golaha ka soo baxay waxaase muuqata in laga maarmay aada moodo in laga maarmay hay-adihii xeer dejinta sababtoo ah waxaa halkan ku yaalla maanta aynu arkaynaa xeer uu soo saaray madaxweynuhu oo jidaynaya diiwaangelinta madaniga xeerka waxaa lagu magacaabay xeer nidaamiye waxaa sida isweydiin leh waa kee xeerka u nidaaminaya xeer nidaamiye madaxweynuhu ama wasiirku gudkoodba waa soo saari karaa laakiin waxay soo saari karaan ko marka uu jiro xeer kii la nidaaminayey ama mother act ama xeerkii principalka ahaa ee golayaasha sharcigu sharci bixintu ay soo saareen xeer nidaamyo wuxuu noqon karaa xeer nidaam lagu dhaqan gelinayo xeerka ka soo baxay labada gole madaxweynena oo saxeexay oo sharci ah marka xeerkaasi uu awood u siiyo
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa xalay gaadhay magaalada adhis ababa ee xarunta dalka etoobiya si uu uga qayb galo shirka aan caadiga ahayn ee madaxda igaad maanta uga furmaya magaalada adis ababa kaasoo looga hadlayo xal uhelidda dhibaatooyinka ka taagan ee dalka koonfurta suudaan afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli ayaa qoraal uu soo dhigay bogga arrimaha bulshada ee facebook ku sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu kulamo gooligooli ah la yeelan doono madaxda ka socota igaada ee ka qaybgalaya shirka wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya burci xamsa oo qayb ka ah wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa maanta ka qaybgalaya shirka wasiirada arrimaha dibadda igaad madaxda igaad ayaa dadaal ugu jira sidii loo soo afjari lahaa dhibaatooyinka ka jira dalka koonfurta suudaan ee u dhexeeya madaxweynaha koonfurta suudaan salva kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii hore rijaak mashaar taasoo sababtay dagaal ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay dalka koonfurta suudaan ugu dambayntiina saraakiil ka socotay hay-adda qaramada midoobay ayaa socdaal kormeer ah ku tegay xabsiga dhexe magaalada muqdisho halkaasoo uu ka socdo howlo dayaatirahi sbeno oo ka mid a saraakiisha baqday xabsiga dhexe ayaa sheegay in xabsigu uu u baahan yahay qiimeyn dhab ah oo lagu sameeyo dhismaha xabsiga iyo daryeelka shaqaalaha ka shaqeeya xabsiga beno ayaa xusay in xafiiska ay ka tirsan yihiin ee ansom ay dareensan yihiin mudnaanta ay dowladda soomaaliya siinayso sidii loo dayaatiri lahaa laamaha xabsiyada dalka balse haatan ay muhiim tahay in dib u habeyn wanaagsan lagu sameeyo xabsiga dhexe oo iminka ay dayaatir ka wado hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan la dagaalanka maandooriyaha iyo dembiyada sarkaal ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay inay haatan abaabulayaan tababaro dhinaca maamulka xabsiga ah oo la siinayo howlwadeenada xabsiyada soomaaliya madaxa xabsiga korneyl xuseen xasan cismaan ayaa soo dhoweeyey tallaabada ay ansom ku taageerayso xabsiga wuxuuna sheegay in mararka qaar ay howlwadeenada xabsigu fulin kari waayaan waajibaadyadooda sababo la xidhiidha agabka loo baahan yahay oo xabsiga uusan haysan sida gaadiid iyo xabsiga oo qaybo badan oo ka mid ah ay burbursan yihiin oo qabyo badani ay ka muuqato korre xuseen ayaa sheegay in hay-adaha kale ee amniga booliska iyo milatarigu ay helaan taageero la taaban karo balse ciidanka asuubta ee ilaaliya xabsiyada ay yihiin kuwo layska hilmaamay oo taageero aan ka helin stephen corkis oo ka mid a saraakiisha booqday xabsiga ayaa sheegay in deeqbixiyaashu ka dalbadeen in xabsiyada la taageero dayaatirka iyo gaadiidna ay helaan akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dad iyo dibadda aan idinka haynay warkan warka xiga waxaan idin le
وقعدا وإنسان وحضرها أدعوك